dowladda xabashida etoobiya ayaa markii labaad toddobaadkan gudihiisa waxa ay fariin u soo dirtay madaxweynaha maamulka puntland isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana dhambaalkan lagu wargeliyey madaxweyne deni inuu yimaado magaalada adis ababa ee caasimadda dalkaasi etoobiya iyadoona fariintan loogu yeeray madaxweynaha maamulka puntland ay si toos ah uga soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana dadka qaar ee u dhoondoloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hirgeliyey waddanka ayaa waxa ay tilmaamayaan in deni uu si deg deg ah ku aqbali doono fariintan uga timid magaalada adis ababa maadaama uu maamulkiisa xiriir toos ah la leeyahay dowladda xabashida kulankan deg deg ah ee loogu yeeray madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu imanayaa iyadoo ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay imaashiyaha ciidamada masar ee la sheegay inay garab siinayaan dowladda federaalka arrintaas oo ay si weyn uga soo horjeysatay dowladda xabashida islamarkaana ay ku raaceen qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka waxaa sidoo kale uu ku soo aadayaa kulankan deg dega ah ee loogu yeeray madaxweynaha maamulka puntland xilli dad badan oo etoobiyaan ah oo ku sugnaa magaalada garowe la qorsheynayay in dib loogu celiyo dalkooda si kastaba ha ahaatee waxay arrintan dowladda federaalka ku furaysaa walwal hor leh maadaama ay horay ula safteen dowladda xabashida etoobiya maamulka koonfur galbeed oo ka mid ahaa maamulada ugu muhiimsan ee dowladda federaalka ay ku tashanaysay